بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها الدين تعالى الحسيني halkana waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii lix iyo lixdanaad tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinay sheekh maxamed sheekh cumar dirir وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ka bilaabaynaa aayadda lix iyo toban halkaa hore waxaa ku soo dhammaatay qisadii zakariya iyo yaxya labadaa nebi ee isdhalay waxanaanan min ladunna wazakaatan wa kaana taqiya xanaanku waa naxariista ilaahay baa u naxariistay oo xaggiisa ka siiyey naxariista naxariista ilaahay uu siiyey awgeed ayuu ahaa mid ummadiiyo labadiisa waalidbana ugu naxariisanaya dhowr qiso ayay suuraddu soo bandhigi doontaa qisooyinkaasoo qaarna aynu soo qaadanay qaarna ay soo socdaan waxyaabaha ay markaa qisooyinkaasi faa'iideynayaan ayay ka mid tahay inaad aragto inta ifkan ay joogaan awliyada ilaahay inay ku imtixaanan yihiin nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa dadka waxa ugu imtixaan badan ambiyada saalixiinta ku xiga uma alamhalu faalamhal se usii kala mudakarsan yihiin dadku ayuunba usii kala imtixaan badanayaan meeshii meel lagu raaxaysanaya maaha laakiin waa meel tijaabadaa dadku ay ku jiraan midka labaada qisooyinkan aynu ka faaidaysanay inay ka mid tahay inaynu namaadijteenna helno dadka tusaalahaynoo ah ummad waliba tusaaleay leeday dadka ala rumeeye awliyada ilaahay bay ku dayanayaan ee had walba jooga waxaa kaloo qisadu ay faa'ideynaysaa ama qisaskan istabahaya dadku sida isu qabanayaane laysu raacinayo inaan ahayn abtirsiimada iyo ummad meel ku wada nool ama isku jinsiya laakiin qolana iimaanka isku raacaysa iyo abtirsimada islaamnimada qolana kufriga ay isku raacayaan gebagabada qisadaad ka arki doontaa taa dadkani waa dadkii walaalaheen ahaa ee aynu ku dayanaynay ee awliyada ilaahay ahaa namaadijtiiyo xiddigahan aynoo ahaa dumarkuna waxay ku dayanayaan maryama oo awliyada ilaahay ka mid ahayd oo aada karaamaadkeeda arki doonto ragguna waxay ku dayanayaan saalixiinta u wanaagsan taasina runtii taariikhda fiicanna lagu helaya oo adiga arkayo suuratu maryam waxaa loo bixiyey oo magac looga dhigay ooridaas wanaagsan ee daahirka ah waa ismigeedii baa noqday mid khaalid ahoo waaraya ilaa an yarisa alardu waman ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha suuratu huud suuratu yuunus suuratu nuux saasaa ambiyadii maaragtay qisooyinkoodii iyo magacyadooda ay u noqdeen mid wada khaalida waxaa kaloo qisaskani ay faa'iide ka yihiin oo mustafaadaadka ka mid ah dadku waxbay iska sheegaan yuhuudda nasaarada mushrikiinta qolo waliba ambiyada way iskaga abtirsan jireen waanay iska dugsan jireenoo arrinkoodunbay u dacaal saari jireen iyagoona annaga ahaayeen annagaa raadkoodii hayna ilaahay waaba ka warramay qaarkoodna waxaanay ahayn bay ka sheegi jireen dadkaas waanay ku xadgudbeen ilaahyaalna waa ka dhigeen marka ilaahay baa ka warramaya caqiidada fiicana laga aaminayo saalixiinta iyo ambiyada wanaagsana horreeyey inaanay ilaahnimadana qayb ku lahayn iyaguna ilaahyaal ahayn ilmo ilaahayna ahayn laakiin ay ahaayeen addoommo ilaahay sidan ugu xidhan taariikhdooduna ay kaba markhaati kacaysa maqaaladoodii iyo wixii ay odhan jireen sidaa daraaddeed baa siiradu xusaysa jacfar ibn abi aalib radia allaahu canhu markii uu tegey xabashida hijradii xagga ay u hijroodeen boqorkii axmedu najaashi la odhan jiray suuraddan uu ku dul akhriyey waa kii ilmeeyey isagoo garanaya oo leh wallaahi kan iyo kii ciise lagu soo dejiyey isku ilkelaya ayay ka soo butaacayaan macnaha sida qur-aanku u cabiray ee uga warramay maryam albatuul waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha aynu ka faaidaysanayno qisooyinkan maaha war keliya oo ilaahay uu xusayo bismi illaahi araxmaani araxiim wadkur baa ilaahay ui waxaad xustaa filkitaabi qur'aan qur-aanka dhexdiisa maryamo ku xus taariikhdeeda ku sheeg si ay dadka muslimiintaa siiba dumarkooda ugu daydaan maaha kuwa lagu dayanaya kuwa xidigaha kuwa ee lagu tilmaamo nujuumta kubadaha iyo agtarada filimada matala iyo dumarka siyaasadda markaa misstaajer oo kale intaad ku dayan lahayd bal maryam ku dayo yaa laytahum dadka u fahmay dadka lagu dayanayo dadkaas alla waxau ihi maryam bal qur-aanka kusoo qaad qisadeeda oo ku xus id wakti intabadad ay ka durugtay min ahlihaa ehelkeedii bay ka durugtay makaanan sharqiyan meel dhinacaa barigaabay uga durugtay sidaa qisada kusoo martay suuratu aali cimraan bilowgeeda waxay muxarar u ahayd oo loo xoreeyey qudus baytulmuqadas inay ka shaqayso marka meelihii lagu kala cibaadaysanayey ayay iyadu dhinaca bari u yar kacday sidaa daraaddeed baa qibladoodii ay ka dhigteen nimanka nasaaradu bariga laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib qibladoodii markaa bari bay ula kaceen halka kuwa yuhuudduna galbeed ay ula kaceen iyagoo le makaanan sharqiyan bay u jahaysatay cilladu waa halkaas faitakhadaad waxay samaysatay min duunihim sokadooda xijaaban dayr oo si ay waa ruux dumar ahoo goobtaa ku khalaaweynayse si aanay cawradeedana cidi u arag cibaadadeedana ugu farbaxdo dayr bay samaysatay iyo xijaab astumnaantuna waa karaamada dumarka qaawanaantuna waa ceebtooda fa arsalnaa ilayhaa waxaan u dirnay iyadii ruuxana malagga yagii waa malakuljibriil ayaa ilaahay uu soo diray fatamahala lahaa wuxuu isugu soo ekaysiiyey basharan sawiya qof bani aadama oo dhammaystiran oo aan iniyo ceebtoona lahayn ee mudakara waxay ku faa'idaysay marka aayaddu inay malaa'igtu istashakuli karaan oo ay cid kale isu egeysiin karaan laakiin ciddaasi waa basharka uun basharka maadaama ilaahay uu tilmaamay inuu karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam basharkaasay isu egeysiiyaan sidii malakul jibriilba nabiga caleyhi salaatu wasalaam mararka qaarkood ugu waxyoonaya isagoo nin isusoo egeysiiyey asxaabta ka mid ahaa qaalat waxay tidhi innii anugu acuudu biraxmaan ilaaha raxmaankaan kaa magan galay ninka adiga in kunta taqiya haddaad ilaahay ka cabsanayso waayo qof aan cabsi lahayn abhintu ma anfacdo iyo iga joog iyo ilaahay oo la xusuusiyaa war qof wax anfaca ilaahay xusuusintiisu qof taqiya ilaahay xusuusintiisu anfacaysaaye bal allan kaa magan galay halkaa ku eego way tidhi hay soo gaari qof xumaan u socda iyo waxaasay mooday ninka dee meeshan gaarkaa ugu soo galay ruuxa dumarka ah khibrada iyo abuurka caadigiina saasuu sheegayaa nin ajinabiyi ko hadduu islaan cidlo ula baxo ka saddexeeyaa waa shaydaan sidaasay ti waa tafsiirka saxeixa waa in loo daayo un daahirkiisa in kunta taqiyan taqiga ninbaa magaciisa la odhan jiray ayaa qaarkood ay yidhahdeen culamaau tafsiir war ninkii caynka ahaa ee khoofka lahaa haddii aadse iga joog waxaa ka waadixsan kan ah haddaad ilaahay ka cabsanayso waan ku arriye iga joog qaala wuxuu uhi innamaa ana rasuulu rabbiki ilaahaagu kii uu soo diray baanay malag ilaahaagu usoo kuu soo diray ayaanay liahaba laki si aan kuugu hibeeyo khulaaman zakiya walad oo daahira oo barakaysan zakigu labadaba u noqdaa wixii in iyo ceeb oo dhan welad ka daahiro rasuul ilaahaya isla markaana barakaysan sida dee ilaahay ugu hibeynayo qofkana weladka waa kala duduwan tahay oo labada waaliday kulmaya ayuu ugu hibeeyey zakariya oo aynu soo marnay iyadana sidanuu ugu hibeynaya qaalat waxay tidhi annaa yakuunu lii khulaam oo sidee welad iigu sugnaan doonaa walam yamsasnii bashar aanu bani aadam igu taabanin guur xalaala walam aku bagiyan mid sinaysatayna aanan ahayn dadku labadaa midunbu u kulmaaye ama walad ku soo baxaaye iyadoon guurna jirin iyo aqalgal iyo cidaanu istaabannay isla markaana sina aanay jirin sideebay ku iman doonta weladkani uu ku iman qaala wuxuu uhi kadalik alamru kadalik arrinku waa sidaadaa lagu sheegay qaala rabbuki ilaahaagu waxau ihi huwa calaya hayin weladkaasi waa igu fududyahay inaan sidaa ku bixiya saasaa ilaahay uu ku hibeeyey weladka marka iyagu leeyihiin aabba ma dhalin oo ilaahay baa u aabba ah markay leeyihiin nasaaradu almalcuuniin taariikhdiisu caynkaasaa hay oo waxau ahaa makhluuq ilaahay malaggan uu dhiibay sidaa riximkeeda uu ku afuufuu ku gaadhsiiyey walinajcalahu si aanu uga yeelno aayatan linnaas dadka calaamu u yahay tusinaysa ilaahay siduu doono inuu ku abuuri karo basharka iyo bani aadamka oo nebi aadamba waxaa ilaha uu tilmaamay inuu aabbo iyo hooyo la-aantood abuuray maryamna waxaan leeyahay xaawana labunbuu ka abuuray ciisana dhadhigoon aayad buu yahay awoodda ilaahay inaanay waxba hor joogsanin waraxmatan mina xagga iyagana naxariis ayuu ka ahaaday waa naxariis xagga iyaga ka timi oo dee waladkii waa naxariis wa kaana amran maqdiya arrin la go-aamiyey wey ilaahay arrinkan wuu go-aamiyo dib u noqon maayo arrinkani markaasaa dabeedna sidaa uu diraceeda un halkaa uu ka dilaacsanaa buu ku afuufay ruuxdii dabeedna saasay ku gaadhay wanaadkaas saasuu rixilkeeda ku gaadhay faxamalatu markaasay uraysatay faintabadat bihi way ula durugtay makaanan qasiya meel sii yar durugsan oo halkii horeba ka durugsan bay una sii kacday waladkii markii ay uraysatay awliyada ilaahayna way saftaqaanaa malaa'igtii qawmu luud halaagayay kolkay u yimaadeen nebi ibraahim uu gartay nebi luud kolkay u yimaadeenna garay marka afgarashaa jirta khaasa iyo urgooniya akhiiran way garatay inuu malag yahay sidii baana markaa arrinkaasi u ku dhammaaday ilmaha isaga ahay caloosha ayaa uu ku korayay waa ciise bnu maryam caloosha hooyadii maryam buu ku korayey kadib dabeetana waa shinkiisiibaa dha shinkeediibaa dhammaaday oo muddadii oo caloosha ku jiray baa soo dhammaatay waktigay umulaysa ayaa gaadhay intaasoo dhan waad iska fahmaysa fa ajaaha almakhaadu buu lahay waxa uu dhibgeliyey fooshii ilaa jidci nakhlati geetimireed inay qabsato ajaa waa jaa-adii ficilka maadiye laasimka ahayd hamsatu tacadi la geliye wn ajaa waxa makhaadkuna waa fooshii fooshiibaa waxa ay geysay u kaxaysay geetimireed jiriddii inay qabsato oo dumarku had iyo jeer xanuunka haya meelay isku ilowsiiyaan bay qabsadaan xanuunkanba waxaa kaga sii daran ceebta ay kuwa ogeyd la soo socdaan oo dee cadowga ilaahay aflagaado iyo eedaynba waa ula yeelan yahay awliyada oo mar walba kuwa alle iyo mu'miniintaba cadowga oyahay ceeb bay la diyaariyeen taasay markaa kasii warwarsantay qaalat waxay tidhi yaa laytanii hooggayga bae midtu qabla haadaa uurkan ka horba maandhinto wa kuntu aan ahaada nasyan mansiya nasyan wax la ilaaway mansiyan oo matruuka shay la ilaaway oo laga dhaqaajiyey shayga marka la ilaawo midna dib baa loo xusuustaa uu iska labayn midna waxa weye mid aan weligeeda dib loo xusuusanin shay laga tegay oo laga haajiroon dib loo xusuusanayn miyaa noqda arrimaha noocanihina dee kollay way la wen yihiin qofka in cirdigiisa iyo dhegtiisa meel laga dhaco muuminkaa kuma sahlana sidaa darteed baa diinteenu qofka haddii iyadoon waxbaba la gaadhsiinin jidhkiisa haddii sharaftiisa la dhaawaco cidda sharaftiisa dhaawacda xeer ciqaabeed buu leeyahay la mariyo oo xadbulqadaf la ydhaah hebel wuu sinaystay heblaaya way sinaysatay wuuna loo yeedhayo cadeen baa la leeyahay hadduu cadayn waayo maxkamaduu taagan yaho karbaashkiibaa lagu bilaabay isagiibaa ceebaysan markaa marku waa dhan yahay fanaadaahaa waxa uu dhawaaqay min taxtihaa hoosteeda ayuu ka dhawaaqay malagii malakul jibriil baa u dhawaaqay oo ilaahay u soo diray si uu dejin ugu sameeyo wuxuu leeyahay an laa taxzanii ha murugooni qad jacala rabbuki ilaahaagu wuxuu yeelay taxtaki hoostaada sariyan iliila biyaahoo soconaysa malagani mar walba awliyada ilaahay buu garab taagan yahay iyo ambiyada iyo saalixiinta ambiyadoo qura maahay xataa saalixiintana waa xoojinaya sida maryam oo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u ducaynayay xasaan binu saabit markii uu arkay aftahanimadiisa iyo gabay inuu ku difaacayo rasuulkii ilaahay markaasuu yihi allaahuma ayitu biruuxi lqudus ilaahu malaku jibriil ku xooji wuxuu leeyahy waxbaha murugoole bal murugada awliyada ilaahay rabbi waa ka dulqaaday iska dhaaf ililabbi ila hoostaaday maraysa wahuzii ilayki wahuzii soolul oo ruux ilayki xaggaaga bijidci naklati geetimireedka in jiridiisa yaro dhaqdhaqaaji tusaaqid calayki waxa kaaga soo daad way kuu soo daadin geedaas rubaban janiya waa timir la guranayo janiyan waa mid timir la guranayo rubabkuna waa timirta malabkeedii wadataa si aan la miirin weli timirta cusube maca malabkeedii wadatee burburan weyn jeriguna waa mid la halqafi doono aan iska guran doonto waxa aimada qaarkood ay akhriyaya fanaadaaha man taxtaha oo halka imika min ka tahay ayaa faacilkii uu noqonayaa mawsuulka daahirka halka markii hore damiir mustatira uu ka ahaa faacilku fanaadaaha malagii unbaa ka dhawaaqay halkaa laga fahmaya ama fanaadaaha man taxtaha kaa ka hooseeya malagana lagu fasir ciisena lagu fasir ciise hadduu yahay dee siduu uga hooseeya la aragiyo way umulaysaaba laakiin malagu siduu uga hooseeya ee waxaa la tilmaamay taxtaki sariyan qad jacala rabbuki taxtaki sariyan meel sara iyadu saarantay suuratu qad aflax baynu ugu tegi doonaa iyadoo ilaahay ui waaawaynaahuma ilaa rabwatin daati qaraarin wa maciin meel taaga baanu geynay oo ay ka laydhsadaan iyada yeenanka ay umulaysa oo ay ku sugmi karaan biyahan la cabayana leh sariyan marka malaguna halkaa taagga ah meel ka hooseysa ayuu ka dhawaaqaya biyaha iliiladuna halkaa hoose maraya waxaad arkaysaa marka umushu waxyaabahay u baahantahy labada lilo inay ka mid yihiin biyaha ay isku qaboojinaysa iyo iyo bahashan timirta oo akhiiran cilmigu uu xusaya xadiidka ahayba inay dhuub joojinta iyo ka qayb tahay tamarta hooyada inay usoo celiso mustafaadaadka ayay ka mid tahay in qofku had iyo jeer camal laga maarmaan ay utahay qofka bani aadamka ah inuu gidaar yururo maya halkaa waxay lahay la hadlay ruux dumara oo mulayso waxale bal shaqayso maa baaluk mid xoog lahoo digdig loo qayilayana kaa warkiisa inaga dhig islaantii way umulaysaa waxaana layidhi wax qabsoo biyahana ka caboo dhaanso geedkana iska fooloo dee isagana lulu ama markaad umusho dee lululoo tibiriha kaaga soo dhaco wax ka cun wax soo saarku waa daruuri iyo wax qabsigu ilaahay baa faxanoo meel la iska fadhiistaa la ilaahay waa faxanya laakiin asbaab waa muhiim ma wax qabsigu marka fanaadaaha min taxtihaa ciisa hoosteeda ka dhawaaqay dee layaab ma laha oo isagoo yaroo muja ay sii sidaba uu ka hadli doona waa tafaasiirta qaarkooda fakulii cunbaa ilaahay uli washrabii cab waqarii caynan ishana ka qabowso biyaha cab timirtana cun waqarii caynan ishana ka qabowso dee welad baabaad heshay weladkan waxba ha ka warwarine ubadku waa indha qabowsiye ilmahaagan eegidiisa iyo aragtidiisa ku qabowso fa imaa tarayinna min albashari axadan haddii aada aragto bani aadamka qof ka midana dadkaad ka baqayseed ka murugoonaysa qaar ka midii hadday kuu yimaadaan faquulii waxaad tidhaahdaa ood ku qancisaa innii nadartu lilraxmaani ilaaha raxmaanka ah waxaa nadar ugu galay sawman aamus falan ukalima alyawma maanta la hadli maayo insiyan insi la hadli maayo jinna daada marka hore ila insi unbay la hadli jirtee jin lalama hadli jirin cidda jin la hadasho xaaladeedu waa gaare insigaa la hadli jira warkiisii waa dhaaf marka soomku xagga luqada waa afxidhnaan wax la cuniyo hadalba laga afxidhnaado xagga luqada alimsaaku can ilkalaam iyo wixii kale uu qofku cuni lahaa fi sukuuti salaama baa laydhaha aamuska nabadgelyaa ku sugan awliyada ilaahay markay soo maraan dad edhab daran cudurdaar loo qadimay iyo xaqiiqo loo sheegaana aanay anfacaynin wa idaa khaadabahum aljaahiluuna qaaluu salaaman dadkaa liitaa kolkay la hadlaanay la jaafaajirqaan waxay idhaahdaan aan kala nabadgalno wax lagula sii wada hebelow may hidi aan kala badbaadno marka maanta afkan xidhay bay tir nadarkuna midh jiro weeyeoo qofku wax wanaagsan hadduu ku nadaro waa inuu fuliyaa haddii wax macsiyaa ku nadarana waa inuu ka tagaa kafaaro bixiyaa faatat bihi inankiibay ula timi ciisoo mujaahay ayay ula timi qowmaha qonadeedii taxmilu iyadoo sidata oo xambaarsan ayay ula timi ilmihii yaraayoo mujaabay sidaa ayaay markaa balaayaa dhacday dee kolkii horena way u marmarsoonayeen tanna way kusoo biirtay qaaluu markaa waxay idhahdeen yaa maryamu maryamaay bay idhahdeen laqad ji'ti shay-an arrin baad la timi sariyan cajiiba sariyan badiica wax cusub oo la yaab leh sarigu almuftaraa bihi wax had iyo jeer la abuuraa waa waxaan hore loo arag been abuurad waxbaad abuuraysa waa wax cusub oo cajiiba oo la yaab leh baad keentay bay idhahdeen matanaa maantana kaa timi kuwa horaa lala yaabsanaayo yaa ukhta haaruuna haaruun walaashiyey maa kaana abuuki aabbahaa ma ahayn waanu naqaanee imra'a saw-in qof xun wamaa kaanat ummuki baqiyan hooyadaana may ahayn dumarka xun baqiyan dumarka jidhkooda iibsada may ahayn aabbahaana ma xumayn hooyadaana ma xumayn hiddo wanaagsan baa haydeen abbatanaa kaa soo yeedhay waa sidee talo arrinku waxaa isweydiin la haaruun walaalkiyow haaruun walaashi ayay ku sheegeen haaruunku waa kee culimada qaarkood waxay leeyihiin inaan haaruun la odhan jirayba walaalhaaya aqwaal kalena way jirtaa waxa se ugu fiicanun in lagu fasiro xadiidka muslim uu warinayo muqiiratu bnu shucba uu ka maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam muqiiratu bnu shucba buu nabigu diray saxaabiga ah qoladii nasaarada ahaa reer najraan buu u diray markaasay la doodeen doodoodii waxaa ka mid ahaa diintiina hagaagsanad sheegaysaa waa maxay soo idinka qur-aankiina ku akriya yaa ukhta haaruun haaruun walaashiyey marka maryam wax ka sheegaysaan haaruun iyo maryam maxaa kala galay intee oo sanadood baa udhaxaysa haaruun iyo muuse goormay ahayn muddo fog bay ahayn maryamna beri dambay ahayd oo dhowey mar haddii labadaabay isu geyseen taariikhdiiba khaladeen oo ma hagaagsano kitaabkiina muqiire haddii arrintaa uu socodsiin kari waayo nabiguula yimi calayhi salaatu wasalaam uu su-aalay maxaad u odhan weyday buuri waxay ku magacaabi jireen qofkooda saalaxee saalixee wanaagsan iyo ambiyadooda ayay akhaa haaruun iyo ukhta haaruun bay odhan jireen qofka had iyo jeer fiican ee ay kamanayaanay majeeranayaan ayay odhan jireen haaruun walaalkiiyow marka halkudhig ammaaneed oo ay iska lahaayeen bay ahay marka waxay leedahay waxay leeyihiin markay iyada la hadlayaan dee ammaan baabaad lahayd oo mid haaruun walaashii lagu sifeeya ayaad ahayd ehelkaagiina sidan buu ahaa arrinku waa sidee fa ashaarat ilay marka tilmaan ilaahay bay qabtaa isagunbaabay farta ugu fiiqday dee waa kan afhayeenkaydi afhayeenka ii qaabilsan arrinkan inuu iga baraxu jawaabaa waa kan uma ishaarteen haddii aanay kalsooni qabin ama waxii ilaahay xaggiisa ay ka haysaaba aanu jirin ee kalsooni bay qabtaa qaaluu waxay idhaahdeen kayfa nukallimu oo sidaanu ula hadli doonaa man kaana fi lmahdi qof xoolka ku jira sabiyan oo mujo ah oo yar ilmo yar oo xoolka ku jira taa kale eed noo tilmaantaaba kasii darana sidaanu ula hadli doonaa markaa iyadii may jawaabinoo arrinkeedu iyo nadarkeedu soon buu ahaa ishaarana ku bixis afhayaankiibaa bilaabay waxaad si eegi doontaa halka uu ka bilaabay arrinka waa nuqtatu nisaaci bartii la isku haystay qisaduna ay taqriirinaysay sugaysay buu ka bilaabay qaybi waxay lahayd kuwa nasaarada waa ibnullah qaybna waxay lahayd haalisu halaasa laakiin isagu halkuu ka bilaabay qaala innii cabdullah waxaan ahay buuhi addoonkii ilaahay aataaniya alkitaaba buu isiiyey mar hadduu ii qoray kolleyba waan qaadan doonaa wa jacalanii nebiyan wuxuu iga dhigay nebi ambiyada ilaahay ka mid ah oo horay taasi igu sii qoranta rasuul la diraan noqon doonaa wajacalanii mubaaraka mid la barakeeyey oo khayr ku dhan yahay baa ilaahay uga dhigay aynamaa kuntu goob kastoon istaago ilaahay baa barakada bixiya bani aadamku barako ma hayee barakada ilaahay baa bixiya mid adduunye iyo mid aakhirada marka ilaahay baa i barakeeyey barakaduna dadku say ka aaminsan yihiin maahee waa wixii khayr lehe qofku uu helo ee ilaahay uu raalli uga yahay wa awsaanii wuxuu ii dardaarmuu i faray bisalaati waazakaah salaad iyo seko maa dumtu xayaa muddata dawaamin xayan inta noolahay xarigga ilaahay ku xidhaya qofka waa salaada oo cibaado aad iyo aada u qaaliya cibaado marka uu addoonku ku jiraba ilaahay uu la xashashaqayou la faqayo weeye taarkiisa halka uu ka diro weeye ilaahay iyo addoonku halka ay iska helayaan weeye salaadaasuu i faray iyo sekada sidaasay tahay oo qofka muminkaana kama dhacayso nebi maxamed iyo saalixiintana ilaahay wuxuu ugu soo gebagabeeyey wacbud rabbak xataa ya'tiyaka alyaqiin wabaran buu iga dhigay mid samafala ahoo biwaalidatii biwaalidaya ma aha laba waalid ma jiraan ee waa biwaalidatii hooyaday hooyun baan leeyahay mid hooyadii u samafalayaa ilaahay iga dhigay walam yajcalnii igama dhigin jabbaaran mid wax dirqiyo oo kadeedan shaqiyan oo guuldarro badan marka wasfigu mafhuumo leh waxaynu uga jeednaa labada siiqo ee mubaalaqada tusinaya mid aada u kadeed badan oo u guuldarro badan in yaroo guuldarriyo in yaroo waxaan leeyahay jabbaarnimo maaha laakiin ilaahay waa iga baraxaysaa waasalaamu calaya nabadgelya dushayday ahaatay yowma ulidtu maalinkii lay dhalay wa yowma amuutu iyo maalinkaan dhimanayo wa yowma ubcasu xayan iyo maalinka la isoo saarayaba saddexdaa jeer in nabadgelyadaa ilaahay uu siiyey yaxya ayaynu ku soo marnay qisada suuradda bilowgeeda ahayd ee yaxya iyo zakariya sidaasaanu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam oo waxau ihi qof kasta oo ina bani aadamahoo dhasha marka uu soo dhashaabuu shaydaanku docda ka gujiyaa meeluu ka soo baxayba meel kale ma jire waa diyaar ilaa markaad soo dhalanaysu ku eeganaya ilays buu kugu raadinaya markuu dabeetana hooyadii soo dhaafay ilmaha yari isaguna waa kaa carbuunay ee jug ku siiyey dalkaasoo dabeedna waabuu ilmihii yaraa odhanaya oo waa kan qayliya haddaanu bakti ahayna uu nool yahay laakiin maryam iyo hooyadeed waxaa la aqbalay ducadii maryam hooyadeed ay ku ducaysatay inii uciiduhaa bika waduriyataha min ashaydaani arajiim ilaahayow maryam iyo caruurteeda waxaan kaaga dayraya shaydaanka ayaan kaaga dayraya ilaahay dayr uga noqo kolkaa uu isku dayay dabeedna inuu gujiyo meel wuxuu ku dhuftay gidaarkii looga dhigay buu ku gujiyey shaydaanku oo muu gaadhsiinin ciise hooyadiina waa saasun ducadii hooyadeed baa loo aqbalay waasalaamu calaya yowma ulidtu maalinku dhimanayana waa saas oo kale haddii ay isku dayo inay seefaha la boobeen yuhuuddii weerarayay ilaahay baa qur-aan ku tilmaamay inuu kor u rafciyey maalinka la warwarsaye lasoo baxana ciidima hadlaysa buu nebigu uri ilaa rusul wa kalaamu rusuli yowmaidin allaahuma salim salim dalika ciise bnu maryam buu ilaha yidhi kaasi waa ciisihii maryam ay u hooyo ahay qowla alxaqi ilaaha xaqa hadalkiisii weeyi ilaahay hadalkiisii buu ahaayo rabbi baa yidhi kun fa kaana alladii fiihi yamtaruuna waa kii ay ka shakisanaayeen kaasi wakaa warkiisoo cad sida laga aaminayaa waa sidaa maa kaana lilaahi an yattakhida min walad ilaahay uma habboona inuu ubad samaysto ciise iyo cid kale toona subxaanahu isagaa rabbi ka hufan inuu ubad samaysto idaa qadaa amran kolkuu arrin go-aamiyo fa innamaa yaquulu lahu wuxuu arrinkaa u yidhaahdaa un kun fayakuunu ahaw dabeedna u ahaadaa sidaa darteed baa qowl alxaq waa qowlkii xaqa ahaa ama ilaaha xaqaa qowlkiisii weeye ahaw buu yihi markaas saa ku ahaaday ciise waka waxba yaan laydin harawsanin beena iyo khuraafaad iyo shirkiyaadna laydiin sheegin sidaa ka aaminaysaa waa sidaa wa ina allaha ilaahay rabbii wa rabbukum nebi maxamedow sidan dheh aniga iyo idinkaba isaga inoo rabbiya facbuduuhu caabuda haadaa siraatun mustaqiim kaasi waa ji toos in ilaahay keligii ilaahnimo loo daayo waan waxba lagu larin taasaa jidka toosana fakhtalafa waxay isweydaartay alaxsaabu gaashaanbuurtii kiristanka ayaa min beynihim dhexdooda iska khilaafay fa weylun halaag liladiina kuwiibuu u sugnaaday kafaruu gaaloobay min mashhadi yowmin cadiim maalin weyn oo goobjoog la yahay ayaa halaag weyni u sugnaaday mashhad maalin la soo uruuray oo weyn oo waxa dhexdhacaya dartii la weyn ayaa kuwa halaag ilahay uu ku uruuriyay oo dusha kaga rafeeyey axsaabtaa qur-aanku ishaarayo sida kutubu taariikh aad ka akhriyi karto ninkii qustatiin boqorka ka ahaa meeshaan istanbul laydhaa turkiya ayaa isugu yeedhay odayaashii ama wadaadadii kiristanka intaanu nebigu soo bixin caleyhi salaatu wasalaam laba kun iyo boqol iyo toddobaatan buu u yeedhay wuu ka hadliyey wuxuu ihi diintanaa sheegaysaan ee la aaminayo bal waxay tahy noo sheega midba gidaar buu qaniinay midba meel buu liqsiiyey midba waxbuu sheegay afkaar aada u kala duwan saddex boqol iyo xoogaa ayuu arkay iyagoo fikradooda ay ku uruursantahay fikradan tatliidka ah tatliidka marka dee kuwaasi waxay sheegayeen qaybi waxaabay aaminsanay dadkii mu'miniinta ah bay ahaayeenoo sidan qur-aanku uu sheegay inuu ciise ciise uu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay inuu yahay oo ilahayna saa maryam ugu hibeeyey saasay iyagu sheegeen kuwa kalena waxay ahaayeen qaybihii gaaladun saddex boqol iyo xoogaagii uu isiri kuwanaa dhan u batay ayuunbuu aqlabiyadda eegay xukmul aqlabiyada ila ku socdaan had iyo jeere xaggee loo badan yahay intaasoo aaminsanayd karooska iyo ilaahnimadu inay saddex ka koobantay alaqaniima halaad intaa mooyaane laga bilaabo maanta buuri wax kastoo cid kale oo fikradaa soo qaadi karta mid aan ahayn waa la khaarijinaya waabuu laayaybo gawdu ka saaray maca kiniisadoodiibuu dumiyey intiibuu markaas suuqu sameeyey iclaamkana geliyey koolkooliyeyna intiibay ka farcantaabaa la idhaahdaa المذاهب المسيحية المعاصرة قيبه ذن كلا دوان أفر تاه إن لها إن كانوا كم قلوا إن الشيخ شرام بروتستة هي فاتيكان كاثوليك أرثوذكس أفر تولا قيبوض بعض أنت إذا كفر عين درجة صهبي فاختلف الأحزاب من بينهم نحن لما تدخل العصر الله وحولي أسمع بهم وأبصر أسمع بهم مقل بدنا وأبصر أرق بدنا يوم يأتوننا مالك نائما أيام aad bay maqaliyo arag ba u badan yihiin maalintaa waxba kama qarsoonee warkii baa loo caddeeyey laakin idaalimuuna alyawma dulmifalayaashu maanta fii dalaalin mubiinin baadhi cad bay ku sugan yihiin waandirhum dadka ku cabsiyo uga dig yowmaalxasrati maalinta murugada id qudiya alamru marka arrinka la dhammeeyey wahum fii kaflatin kaflad bay kaga sugan yihiin maanto adduunyada ah laa yu'minuuna rumayn maayaan wahum laa yu'minuun rumayn maayaan wahum fii kaflatin wahum laa yu'minuun marka goorta imaan la-aanta ku sugayn kafladda ku sugayn waa maanta laakiin yowma alxasra maalinka murugada bal maalinkaa uga digoo dadka xusuusi nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu maalinkaa sharxayay waa mari lahay u go-aamiyey id qudiya alamru baa layihi qolana jannaday galeen qolana naarta dabeedna waxay lahay uu soo qabtay mawdkii geeridiibaa muuqaal loo sameeyeyoo wan baa loo soo egeysiiyo jannada iyo naarta dhexdooda ayaa la joojiyey markaa ma fahmaysaan baa lay waxaa dee ahlu jannadii waxay leen haayo waa mawdkii geeridii geeridii baa saa loo galay ahlu naarkiina intay qoorta soo taageen bay dhahan garanaya geeridii ta unoo la gowraco waxalay khuluudun bilaa mawt waa waaritaan aan lahayn geeri dambe baashii geerida la odhan jira waa la rafacay qolo waliba halkeeda ha calafsato markaasuu bilaabmaya ahlu naarka nahiiq iyo shahiiq yowma alxasra inaa naxnu anagu buu ilaha yidhi naritu larda dhulkii baanu dhexlaynaa waman calayhaa iyo cidda dul saaranba weligoodba ha isbideen anagunbaa dhaxli waa la dhaxal joojin doonaa wa ilaynaa yurjacuuna xagga iyagaa loo soo celin doonaa kasooyinkii saalixiintii ambiyada ilaahay uu noo xusayaa waxau hi wadkur fi lkitaabi ibraahim nebi ibraahim qur-aanka ku xus innahu kaana sidiiqa nabiya nebi run badan buu ahaa ambiyada ilaahay buu ka mid ahaa runtana caan buu ku ahaa runtiisaasina waa ta keentay in uu tanaasuli waayo wixii mawqifkiisu ahaa dabeedna naar lagu riday id waqti xus qaala liabiihi aabbihiibuu ku yidhi aazara yaa abati aabbahayo wuur isagoo sooba dhoweynayo aabanimadiisii qirayo oo ugu yeedhay lima tacbudu maxaad u caabudaysaa maa laa yasmacu walaa yubsir waxaan waxba maqlaynin kuna arkayn walaa yugni canka shayan waxna aan kaa difaaci karayn bal ka waran waa sanabyaashii dee judaadka ka dhigay ee uu burburiyey oo halkan soo yuurura oo indho fataatiira leh ayaa wuxuu leeyahay kuna maqli maayaan kuna arki maayaan waxna kuu tari maayaan balaaba saawe yaa abati buu leeyahay aabbahayow innii qad jaa-anii min alcilm cilmiga xaggiisa waxa ii yimi oo ilaahay siiyey maa lam yaatika waxaan kuu imanin ee yaraantayda ha eeganin buu leeyahay adiguna weynaan ha isku bidin iyo aabbanimo laakiin aqoon dheeraada iyo علمي أي إلهي وسي فاتبعني راع أهدك صراطا سويا أن كوجوها جت وصله باهي بابا بوقفة واتكبع سنت يا أبي الرعب حقيقة الله شجوا مهم يا أبتي بلا أبها ولا تعبد الشيطان شيطانك عابدي سلام بو عابدي شيطانك ما عابدي لكن وح معروف الشيطان كمرك وح كفرة وحنا وفرتك وقف قهدي أتلا رواية وقعن هذا سكاو كوجو ضعفه isagii un baad caabuday cidaad caabudaysa ka kugu hagay baad caabuday ina shaydaana kaana liraxmaani shaydaanku ilaaha raxmaanka wuxuu ahaaday casiyan mid ka fallaagoobay wey yaa abati buu leeyay waa qalbigiisuu soo jiidanaya udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana waa waanadii wanaagsanay inuu naasix u yahay oo aada ula talinayo u tilmaamaya inii akhaafu waxaan kaaga warwarsanaan kaaga cabsanayaa an yamasaka cadaabun min alraxmaan ilaah raxmaanka cadaabka yimi inuu kugu habsado fatakuuna dabeetana aada noqoto lishaydaani waliya shaydaan aada gacalu noqoto cid cadaabuu qabsaday waa yaa weli waa yaa gacal waa yaa garab waa shaydaan shaydaana halku kala dhacaya waa macruuf khudbadiisii aynu kusoo marnay fii suurati ibraahim ayuunbuu ku dul akhriyi doonaa anna idin gurman maayo idina ii gurman maysaane qof waliba halkiisa muruka la geelaada wey qaala markaasuu odaygii soo booday isagoo digdigloo ka hor yimid nebi ibraahim oo waxba ka dhagaysana wuxuu ihi araaqibun ant oo miyaad nacday buu ihi can aalihatii yaa ibraahim ibni inankaygii oo male laakiin wuxuu le ibraahimow ma waxaad maanta nacday buu hi ilahayaashaydi halkaasuu ka bilaabay anjabaadiina wuu raaciyey dood iyo wax kale iyo ma jiraan lain lam tantahi buu ihi haddii aanad caga dhiganin waad degdegaysaa ilaarjumanak dhagaxdaadaan kugu dili dhagaxdaanu kugu dili buui wahjurnii maliya idhaaf buui muddo dheer nin la arka mahidi maliyantu sabciin sana toddobaatan sanax baa lagu sheega laakiin waa muddo dheeru muuqaaga iga qarib walad aan la arki karaynin baate imaan la-aanta waxay leedahay kakanaanta iyo qalafsanaanta xanaankii aabbanimaduba wuu lumayaaba mar hadduu qofku heelkaa gaadho iyadoo la og yahay isagu inuu arkayo gaalnimadiisa nebi ibraahim iyo siduu usoo dhawaynayo qaala markaasuu ihi salaamun calayk nabadgelya dushaada ha ahaato waa salaamulmutaaraka ayaa laydhah aan kala tagno sa astakfiru laka rabbii ilaahaygaan dembi dhaaf ku weydiin waktigu hadalkan lahaana waa intaanu gaalnimadiisa ogaan innahu kaana bi xafiya ilaahaygu wuxuu ahaaday mid aniga xafiye ah ii samafalaya oo ii naxariis badan xafiyan mid ii biri iyo samafal badan wey wa actazilukum waanaan idinka durki doonaa buuri dee kol hadday naga tag taagan tahay ilaahay dartii baan u hijroon doonaa buuri hijradu way iyo qaxoontigu hadday la yaabsan yihiin dadka muslimiinta ahay iyagoo malaha didayo casriyaasha marka la marayo in dadku xorriyaadkooda ay u yeeshaan dalkooda iyo taladooda hadday hijrada la yaabsan yihiin qaxoontiga wax soo wada marayay bay ahayd qof iimaan leh markaa nebi ibraahim ehelkiisi baanba bixiyey oo haragga u turay waactazilukum waan idinka durki doonaa waan idinka dheeraan buuhi wamaa tadcuuna min duuni illaah iyo waxaa caabudaysaan aan alla ahayn waadcuu rabbii ilaahaygaan irkan doonaa oo aan caabudi buuri oo aan bari casaa waxa xaqiiqa an laa akuuna inaanan noqonin biducaai rabbi ilaahayga baryadiisa aan baryayo shaqiya mid ku guuldaraysta casaa mar haddii alla xaggiisa ay noqoto waxa weeye waa xaqiiqa wey ilaahay waxa aan ku kalsoonahay inaanu igu guuldarraynaynin baryada aan baryo sida idinku ugu guuldarraysateen tacriif baa la idhaahdaa qofkood tidhaahda anugu caynkaa may waxa weeye macnaheedu adigaa sidaas idinku sidaa ugu guuldarraysateen kuwana caabudaysaan anugu ugu guuldarraysan maayo ilaahay baryadiisa ilahay baan baryaya waananan babaxay falama actazala markaa wuxuu ka imanayaa ciraaq wuxuu usoo socdaa xijaaj halkan uu ka dhisayo kacbada falama actazalahum markii uu ka dheeraaday wadankiisii ehelkiisii adduunkiisii intaba wamaa yacbuduuna min duuni illaah iyo sanamyaashay caabudayeen wahabnaa lahu isxaaqa wayacquub labadaa nebi baan u hibaynay marka waxaad arkaysaa sida la isugu xidhayo kolkii uu sidan yeelay ayaa sidan loo yeelay ilaahay dartii buu uga tegay dadkiisii iyo dalkiisii iyo hijradaasu ka galay bedel baa ilaahay uu siiyey dalka khayr badan dalkii dadka khayr badan dadkii dunyo ka khayr badan dunyadii ayaa ilaahay u bedelay wax walba ilaahay baa haya ilaahay qofka wax la doonaya ma faramariyo wa kullan ku kastaba ilaahay uu yihi saddexda nebiba isku daro jacalnaa nebiyan saddexda nebiye dhalayba waxaanu ka dhignay ambiye ilaahay oo isxaaqna yacquub buu sii dhalay wa wahabnaa lahum ambiyadan waxaanu siinay min raxmatinaa naxariistayadii baanu siinay wa jacalnaa lahum waxaanu u yeelnay lisaana sidqin ammaan wanaagsan caliyan sarreeya ammaan wanaagsan carab run a marka lagu leeyahy carab runa lisaanku waa carabki sidqiguna waa run carab runa waa qowl ammaanahoo runa oo cid waliba ammaanaysa wadkur fi kitaabi muusa haddaad taariikhdiisa qaadatay dhowrkaa nebi iyo mawaaqiftii wanaagsaneed ee laga daynaya nebi ibraahim bal qur-aanka ku soo qaad isagana muuse si namuudaj iyo tusaale ugu noqdo saalixiinta wanaagsan si ay u caddaato been abuuradka yahuudda ay sheegayso nebi muuse inay ku abtirsanayaan inay been tahay si ay u caddaato innahu kaana wuxuu ahaa mukhlasan mid la hufay wa kaana rasuulan nabiya ayuu ahaa mukhlas macnaha mid ilaahay uu doortay buu ahaayo laga jafayba waxa aadamaha mashquuliya laba darajo weeye rasuulnimada iyo nebinimada ilaahay uu isugu daray micraajkii ilaahay uu mariyey casuumadii u fidiyey cajiibka lahayd baa ilaaha uu xusno waxau wanaadaynaahu waxaanu uga dhawaaqnay min jaanibi duuri alayman duurusiino dhinaceeda midig ayaanu uga dhawaaqnay waqarabnaahu waanu soo dhoweynay najiyan annagoo la faqaynabaa ilaahay wuli waxaa lagu magacaabaa kaliim uraxmaan sida nebi ibraahim oo qisadiisa lasoo sheegayba khaliil uraxmaan uu yahay oo markaa ilaahay baa la faqo si toosa ula hadlay iyadoonu malag ba u darinba wawahabnaa lahu waxaanu siinay min raxmatinaa naxariistayada awgeed akhaahu haaruuna baanu uhibaynay nebiyan isagoo la diray isna marka hibadan ilaahay uu tilmaamay waxa weeye waa baryo ilaahay uu ka baryay bay ahayd suuratu dahaas aynu ku arki doono ama meelo badan qur-aanku ku cus inuu ilaahay wasiir uga dhigo ilaahay un in isgarabtaag iska garab taago ijiibiyaan u baahnahay bu kuwan qaabilaya iyo faraacinada waa musiibe ilaahay baa u hibeeyo ducadiisa u aqbalay wadkur fi lkitaabi ismaaciila nebigaa isagana xus inahu nebi ismaaciil taariikhdu waxa ay xariiqda uu caan ku yahay kaana wuxuu ahaa saadiqal wacdi ballanta uu qaado mid oofiya wa kaana rasuulan nabiya qur-aanku saasuu ku ammaanay saadiqal wacd markaan la badin waxaaba kaaga filan ballanuu oofiyey waxa uhi yaa aba tifcal maa tu'mar satajidunii in shaaa allahu min asaabiriin aaba waan ku gowracayaa buuli dee ballan baa ku qaaday aniguna inaan oofiye bal ka soco buuli oo waxaa lagu faray fuli ilaa uu dhegta dhiigga u darayay macnaha u diyaariyey inuu gowracu mindida saaray ballantii kamuu bixin oo aabihii u qaaday ee uhi aaba waan sabri doonaa dee qof la yidhi ha lagu gowraco saa ballan ku qaado ilaahay arkaa fuliyey ballan oofintee taasaa kaaga filan saasay ambiyada iyo saalixiintuna xagga ballanta ka ahaayeen inbaa waxa uu leeyay nebi maxamed intii aan laba dirinba ayaanu alaab kala iibsanay shay buu iga iibiyey yaroo lacaguu igu lahaa ayaa idhi waan kuu keeni doonaa berito halkii uu igula ballamay baan dabeedna maalin iyo lababa ka maqnaa maalin saddexaadii baan soo maray isagoo bartii taagan oo isugaya wuxuu leeyahy warniyo ninkaaga dhalinyarada ahay waad i dhibtay oo intaasoo maalmood halkan aan kuu joogay xataa yareebo haddii uu maalin walba waktigii un kusoo noqonayay wax badan weeye oo aanu habeen iyo maalin uga hooyanayninba saddexda maalmoodba waktigii uu imanayay meesha waxaan tixgelinayna waa ballanta laakiin baaqigaan kuu lahaa maaha buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam ballanina halkay naga taagantay wadaad iyo waran leh waad arkaysa awaan ilaawaye iyo wax kalaa yimide iyo kadaabay noqotay waa runtii dee diinla-aanu baa meesha kabax ka soo baxaysa iyo mistaaqiyadii qofka oo maaragtay runnimadiisii oo daciifaysa waxaa kaloo taariikhdu ay ku xustu ammaan ku lahaa wa kaana yaamuru ahlah ehelkiisa wuxuu fari jiray bisalaati wazakaa salaada iyo sakada wa kaana wuxuu ahaaday cinda rabbihi ilaahaysa agtiisa mardiyan mid ilaahay uu raalli ka yahay ehelkoo loogu gurmado salaada iyo zakada arkaanu islaamka looga bilaabay iyo diinta lagu adkeeya arrin weyn weeyi wax sahlan maaha waysada iisoo biya inaad tidhaahdo islaamti iyaduna barkimada ay dheeraysanayso wadaadkii sijaadii buu dhiganayaa hiblaayo weysada igu dadaal buu leeyay xilligana i biye iyadu xaggay u kacday nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu u ammaanay waxau ihi ninku markuu gabadha u toosiyo salaatuleylka ama iyadu ay u toositay laba ragcadood saa ku tukadaan waxa lagu qoraa liiska min addaakiriina allaha kaiira wadaakiraat ragga iyo dumarka ilaahay xuso in badan liiskoodaasaa la geliya oo lagu qoraa wadkur fi lkitaabi idriisa nebiga la idhaahdo xus innahu kaana sidiiqa nabiya nebi run badan buu ahaa runtu isna caan ku ahaa ambiyada ilaahayna waa ka mid ahaa warafacnaahu waxaanu u kor yeelnay makaanan caliya meel sare caalamka koraa ilaahay u rafcu geeyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey ee caalamka kore uu baxay ambiyadii kusoo dhaweynayay buu ku jiray samooyinka samada afraad ayuu ku maray idriis nin waxau ahaa caan ku ah cibaadada ka sakow farsamo yaqaan buu ahaa khiyaadada iyo tolmaha iyo shaqaysiga iyo inuu muruqiisa maalo alla wuxuu ihi ulaaika kuwaas ulaaika kuwa qaaliga ah ee darajadooduba ay sarraysee bidhaamaya alladiina kuwii weeye ancama allahu calayhim ilaahay baa u barwaaqeeyey min annabiyiina bay ka mid yihiin ambiyadii min duriyati aadama aadam kuwii uu dhalay weeye sida nuuxii iyo dee idriis oo kale wa miman xamalnaa maca nuux waxay ka farcameen ciddii aanu nuux doonida ku wada xambaarnay sida ambiyada markaa iyaguna nebi ibraahim iyo wa min duriyati ibraahim ibraahim duriyadiisii bay ahaan sida isxaaq ismaaciil iyo yacquub wa min duriyati ibraahima wa israa'iil bay ahaan israaiilna waa yacquub wa miman hadaynaa wajtabaynaa waa kuwaanu hanuuninaanu dooranay buu lahayd kuwaanu hanuuninay ee aanu doorannay waa kuwa wey haddaad doonayso dad ilaahay doorta astaantoodana eego idaa tutlaa calayhim marka lagu dul akriyo aayaatu araxmaan ilaaha boqorkee raxmaanka aayadihiisa kharuu way daadanayeen sujadan wa bukiya iyagoo ilaahay u sujuudsan ilmaynayana sujuud qaraxa maaha laakiin waa sujuud maca alkhushuuca oo ilaahay dartii ayay u ilmaynayeen adduunu may ilmaynayen kalgacal kalena ma haynin khushuuca layla ilmaynayeen halkaasi arrinkoodu ahaayo xidhiirka ilaahay la leeyihin kaa sokeeye dhowe qaaligaabuu ahaa bal haddaba eeg abtirsimada iyo ehelnimadu inaanay ahayn tanaasulka iyo dhalmada iyo tan taranka un inaanay ahayn laakiin iimaanka ay tahy fakhalafa buu ilahay yihi waxa ka dambeeyo ka farcamay min bacdihim dabadood khalfun kuwa dad xuna adaacu salaata salaadii bay lumiyeen watabacuu shahawaat rabitaankoodiina way raaceen fasawfa hadhow oo qiyaamaha yalqowna waxay la kulmi doonaan oy calabsan doonaan hayan baabi ilaahay buu ambiyo ama hayan waa meel naarta ku taallo aada u khatar badan oo kuwa lagaga aargoosto halkaasay la kulmi doonaan hayin la yidhaahdo marka salaada siday u dayaceen waktigeedii shuruudeedii arkaanteedii khushuucdeedii aadaabteedii intaba way lumiyeen dayacaad ka weynina ma jirto inay kaba tegeenba marka cidda ilaahay cibaadadii loogu dhowaanaya halkaa dhigtay yay u abtirsanin ambiyadaa weeye man abdaa bihi camaluh lam yusric bihi nasabhu buu nebigu alayhi salaatu wasalaam qofka camalkiisu la daadegu la haro abtirsimo iyo ehel fiican oo uu isku xidhayaa ma horu marinayaan man abdaa bihi camaluh lam yusric bihi nasabu anigu inay hebel baan ahay iyo inay heblaayo oo nebi iyo weli baan ku abtirsadaa maya watabacu shahawaati waxay tilmaamaysaa saddex arrimood oo khatar badan oo badeecada shaydaanka ama buuradiisa iyo buliduu soo gala ah ayaa miduu ka iibiyey waa ashahwa washaku washubha saddexda arimood ayaa bulida jiirka bulida shaydaanka ah tiibuu dabeetana kaga faa'iideeyey ilaa man mid mooyaane buu ilahay yihi taaba ilaahay u toobad keene wa aamana alla rumeeye wacamila saalixan camal fiican falay fa ulaaika kuwaasi yadkhuluuna aljannata jannaday galayaan walaa yudlamuuna shayan waxba laga nuqsaamin maayo kuwaa qofku hadduu toobad keeno arrinkiisa saxo dee ilaahay albaabkiisu waa u furaya jannana wuu leeyahy marka waxaa jira khalaf iyo khalfi baa jira khalf waa dadxunka waa taranka liita khalafna waa khayrka qabow jannaati cadnin beero sugan bay leeyihin allatii beerahaasoo wacada araxmaanu cibaadah ilaaha raxmaankai addoomihiisa u yaboohay bilgayb iyagoo maqan buu u yaboohay markaasay heleen innahu kaana inahu arrinku waxa weye kaana wacduhu ilaahay ballantiisii waxay ahaatay ma'tiya waa ismi mafcuul wey ma'tiyan mid loo tegi doono ilaahay ballantiisa waa loo tegaya macnaa waa ma'tiyano bimacnaa aatiya waa isla midun ballanta ilaahay way soo socotaa adiguna waad kusii socotaa marka ballantii waa mid loo tegaya iyana waa mid ku imanaysa la gafi maayo wy alla waxau ihi laa yasmacuuna fiihaa ma maqlayaan jannadaa dhexdeeda laqwan buuq bilaa macne ilaa salaaman laakin salaaman bariida iyo nabadgelyin bay maqlayaan meesha hadal wanaagsan oo qaaliga ka soconaya salaaman salaaman ilaa qiilan salaaman salaaman unbaa baxaysa walahum ridquhum waxay leeyihiin biilkooda iyo raashinkooda fiihaa jannada dhexdeeda bukratan oo cashiya gelin hore iyo gelin dambeba duruuf dhaqaale meesha ma jirto qadoodi saddexda waktiyaa wax la cuno la qabayaana ma jirto tilka aljannatu buu ilahay jannadaa qaaliga isku hagaagsani allatii nuurifu waata aanu dhaxal siin doono min cibaadinaa addoommaha yaga iyagoo ka mid ah ayo man kaana taqiyan qofka ilaahay ka cabsadun baa leh waan dhaxal siinaya dabcan qaar laga dhaxlaa jira oo naarta iyagu calaf calafsaday nabigu calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxamede haddii uu la hadlay malakul jibriil oo yihi waniga mar walaba timaadaba khayr baad sidaa saaxiibtinimadaada iyo lafadhigaaga aad baan ugu farxaynaa imaatinka aad noo imanaysa maad intan ka badis aad baan u jeclayne rufqadaada iyo lafadhigaaga aayaddanaa soo degto oo su-aashaa jawaab u ah sida xadiidka saxiixu tilmaamayo wamaa natanazalu buu ihi markaa malagu ilaahay baa ka warinaya malaaigta jawaabtii ay siiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ma soo degayno ilaa biamri rabbik ilaahaaga amarkiisun baanu ku soo degaynaa oo sida bani aadamka iskama socono un laakiin amar allaanu ku soo degnaa haddaanu nahay malaa'igta nebi maxamed buu saa ugu jawaabay lahu alla wuxuu leeyahy maa bayna aydiina wamaa khalfanaa waxa naga horeeya waxa naga dambeeya wamaa bayna daalika iyo intaa waxa ka dhaxeeya wamaa kaana rabbuka ilaahaagu ma ahaanin nasiyan mid wax ilaawaya ilahay waxba ma ilaawo marka waxaa ka horeeya waxa ka dambeeya dee ilaahay wuu koobayba malaa'igta iyo makhluuq oo dhan ama waxa ka horeeya waxa ka dambeeya waa aakhiro iyo adduunyada iyo inta ka dhaxayso dee caalamka qubuurta lasii maraya rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa cir iyo dhul iyo inta ka dhaxaysa ilaahay iskale weeye facbudhu ilaahay caabud wastabir licibaadatihi cibaadadiisa xejiso ku sabir weye adkayso oo ku turqo duufaano iyo dabaylo iyo wax kusii riixaya oo kusoo riixayaa jira oo aan ku ogolaanayn inaad adkaysato cibaadada oo maalinba dhan ku ridaya ku adkayso hal taclamu lahu ilaahay miyaad u ogtahay samiyan ay mahiilan wanadiiran wax isaga u beegtooma ama u dhigma miyaa taqaanaa maya wax la magaca iyadana lagu fasir oo ilaahay wax la magaca ilaahay waa khaaliq waa mudabbir waa badiic wax la magacoho tasarufaadkaa uu leeyahay le ma jiro wayaquulu linsaanu waxa odhanayaa kan oo gaalka ahi aidaa maamidtu marka aan dhinta lasawfa ukhraju xayan mahadhow baa la isoo saari doonaa mataasaa jirta wuu dafirayaa waa diidan yihi aakhira diid wey gaalkii saasaa ilahay ka waran alla wuxuu ugu jawaabay awalaa yadkuru linsaanu gaalkaasi miyaanu xusuusnayn annaa khalaqnaahu min qabl waktigii horeba inaanu abuurnay walam yaku shay-an waxbaba aanu ahayn halata cala linsaani xiinun min adahri lam yakun shay-an madkuura neg buu ahaa ilaahay baa haddana abuuraa maamuday alla wuxuu ihi fawarabbika waan isku dhaartee ilaahaagaan ku dhaartee lanaxshurannahum waanu soo tubi doonaa kuwan oo aanu soo ururin doonaa washayaaiina iyo shayaaiinta wehelka u haba waanu soo ururin buu ilaahay yidhi dhaar allaa ka dhacday uma lanuxdirannahum waxaanu soo tubi doonaanu isugu keeni xawla jahannama naarta jahanama laydhaha hareeraheeda jisiyan iyagoo jilbaha u wada dhacay oo afka goosta oo alaxda ka jabay ayaa halkaa lagu sii daadinaya uma lananzicanna alla u dhaaranaya waanu ka soo saari doonaa oonu ka soo sooci doonaa min kulli shiicatin inkasta oo iskaashaan buuraynisanaysa macnaa qolo walba inkasta oo gruub iyo qolo isku ahaydba waxaanu ka soo saari ayuhum kooda ashaddu adag cala araxmaani ilaaha raxmaanka ah citiyan xagga madaxadayg ku kasta oo ilaahay ku madaxadkaana alla wuu yaqaana wuu u suntan yahay oo xaggana wamtaazu lyawma ayuha almujrimuun xaggaa usoocma baa laleeyahy citiyan waa madaxadayga wey uma la naxnu aclamu annagu aad baanu ogi badannahay baa ilahay uhi biladiina kuwa hum iyagu awlaa bihaa naarta ku habboon siliyan xagga gelitaanka ilaahay waxba lama tilmaamo loo sheegi maaye ka tan u qalma iyo mid waliba darakaadka naarta halku ka gelayo waa ognahay baa ilahay ui siliyan waa gelitaanka wa in minkum maa minkum axad cid idinka mid maaha ilaa waariduhaa waa kii ku aroori doona naarta saasaa ilahay uxusay mid kasta oo bani aadamka ka midi naartaa wuu ku aroori doonaa kaana calaa rabbika ilaahaga dushiisa waa ahaaday arrinkaasi xatman mid waajiba maqdiyan oo la go-aamiyey xatman waa mid adag maqdiyan la go-aamiye oo aan laga bixi doonin ina bani aadam inuu ku wada aroori doono halkaa uma intii lagu wada arooray nunaji waxaanu nabadgelinaynaa aladiina taqow kuwa ilaahay ka cabsaday way ka badbaadaya waxba kuma noqonayaan bardan wasalaaman wey wanadaru waxaanu kaga tegi doonaa alaalimiina dulmifalayaashii fiihaa naarta jisiyan iyagoo jilbaha u dhaco afka ugu dhacay sidaa foosha xun ugu dhacay ayaa lagaga tegi culammadu waxa ay muuqaalkeeda ku bixiyaan naarta in jidhka siraadu dul marayo sidaa doox oo kale biriishka u saaran yihi markaa dadkii jidkaa siraad bay wada marayaan oo biriishkaas ka dhigan dul maraya naarta dabeedna meeshaa biriishkee la marayo ee naartana ay ka hoosayso ilmo bani aadam oo dham inay jidkaa maraan waa daruuri iyadii bay ku arooreen ficla dadkii labuun bay u kala baxayaan biriishkaana wuxuu usayey nabigu calayhi salaatu wasalaam soo qabatooyin iyo kalaaliibba hala la yidhahdo hareeraha ka sulanoo iyagu garanaya dadka kalala hadhaya iyo kalaya rifaya iyo kala sii daynayo marka halkaasay ka halqafayaan kii loogu talagalo halkaasay kaga daadanayaan naarta qaybina sida hilaacay ku maraysaa qaybina sida ku dulmari doonta laakiin wuruudkani waa la dulmarayaa wey sida briishka loo marayo nabigu calayhi salaatu wasalaam maruu wax kasii sheegay axaadiista maaragtay mawduucan kusoo aroortay markuu wax ka xusaya waxau naarta ma galo qof beder xaadiray ama sulxa alxudaybiya labadaa waqacdoode taariikhiga ah islaamku wax iskarab taaga u baahnaa xabsa ayaa waxay leedahay xaaskiisii ahayd oo sawka ilaahay yidhi wa in minkum ilaa waariduha qof waliba uu ku aroori doonaa haye miyaanad aayadda sii akriin oon ilaahay odhan buu ihi uma nunaji aladiina taqow kuwawaa kuwa ka badbaadayin bay ku jiraan dadka aan sheegayaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam islaayo jaafaajilqaysa iska aamus muu odhane daliil bay sheegtay ina daliilun buu dhiibay oo laisqaleynayaa meesha islaantuna way soo ridan karaysaa markeeda mar kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi qofka saddex ilmo ama saddex qof oo caruur a u shafeecaan laba yar adig mid kasta ha adeene naarta ma galo ilaa taxilata alqasam dhaartaa ilaahay uu dhaartoo dulmarkaasa hun mooyaane alla waxau ihi waidaa tutlaa marka la akriyo calayhim gaalada dushooda aayaatunaa bayinaat aayadaha iyagoo cadcad lagu dul akriyo qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay ku idhaahdaan liladiina aamanuu dadka alla rumeeyey iyagoo farta ku fiiqaya waxay idhaahdaan ayulfariiqayni khayrun ayulfariiqayni khayr bal labada qolo iyomaa tayo roob maqaaman xagga meeljoogsiga wa axsanuu wanaagsan nadiyan xagga fagaaraha iyo meesha la isugu faano ee lagu caweeyo bal iyomaa wanaagsan waxay leeyiin war bal kuwan maxamed hareere tuban iyo annaga bal ummadii ha isu kaayo eeg oo kaayagee tayaroon horumarka iyo tiknolojiyadda iyo waxqabsiga iyo xabaaradda waxay wax ku qiimeynayaan kee maqaamkiisu wanaagsan yahay keese fagaarihiisu fiican yahy wataa gaaladu ay maanta ku faanayaan duunyay ugu faaneen asxaabta marka erayo luuqaabaa ku badane maqaamkuna waa meel joogsiga nadiyana waxa weeye meesha lagu faqo falyadcu naadiya w naadigu isugu yimaado allah u jawaabo waxau hi wakama ahlaknaa qablahum min qarni imise qarnibaanu halaagnay iyaga hortood hum iyagu axsanu wanaag badnaa asaasan xagga agabka wa ri'yan iyo xagga aragga imise ummadood baa ka horeeyey gaalada faanays oo kana agab wanaagsanaa kana arag wanaagsanaada ilahay marka asaaskuna waa alaabada ri'yanna waa aragga qaar ka waaweynaa oo ka burburna oo ka cadcadna oo ka bagaash fiican ayaa ilahay cawda ugu jaray kuwana kama roona waxa uu mari ku ammaan leenayna ma aha agabkaaga yaalla qul waxaa tidhaha nebi maxamed oo man kaana fi dalaalati baadida qofka bartanka ugu jira falyambid lahu araxmaanu madda ilaah raxmaankaah ha u sii kordhiyo kordhin waa habaaran yahay kaas qofka isagu baadi doortay ilaah ha u sii badiyo xataa ilaa intii ha ku jira idaa ra-w maa yuucaduuna wixii loo ballan qaaday markay arkaan ima alcadaaba wa ima asaaca cadaab soo degaya ama qiyaamo kacaysa marka ay arkaan fasayaclamuuna waxay garan man huwa sharun makaana ka isagu balaayo badan xagga meel joogsiga makaanan wa adcafu tamardaran jundan xagga ciidanka iyo garabka iyo wehelka ma mu'miniintaa mise waa iyaga waktigaasay garan doonaan baa ilahay ilahayna dhaabadaas u dhigoo waxau ihi nimankani hadday ku faaneen maqaam iyo nadiyan hadday ku faaneen wakti baa soo socda ay iyagu meel joogsi iyo arag xumaan doonaan wehelna aanay helayn wayaziid allahu ilaahayna wuxuu u kordhinayaa aladiina hatadow kuwii hanuunay hudan hanuun buu u kordhinayaa waalbaaqiyaatu asaalixaat waxyaabaha hadhaya ee wan wanaagsani khayrun cinda rabbik ilaahaaga agtiisa way khayr badan yihin tawaaban xagga abaalmarinta wa khayrun way fiican yihin maradan xagga noqodka maradan xagga marjica wax loo laabto oo kuusii baaqi noqda kuwaasaa ugu wanaagsan maradku waa meesha loo noqonayo wey baaqiyaat saalixaadna waa camalada wanaagsan bayn hore usoo xusnay ee markaa addoonku u aayayo wallahu aclam